أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة هذا مكني باب شروط الصلاة salaada shuruuddeedii ayuu u baab yahay waxaa sheekhu raximah llahu tacaalaa cashirkeennii shalay inoogu soo sheegay salaadaha waajibka ah qeybaha ay ka kooban yihiin iyo salaadaas inaan looga tegi karin qof wal wax ku dhaca mashquul iyo cudur iyo xanuun wax walba ee qofka qabsada inaan salaada looga tegi karin oo salaaddu ay waajib ku tahay inta caqliga qofku uu baaqi yahay halkana sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa shuruud salaa salaada shuruuddeedii shardi waxaa la yidhaahaa ulajeedada shardiga laga leeyahay waa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuud maa yalzamu min cadamihi alcadam waa wixii haddii la waayo ay meesha ka laasimayso in la waayo wixii shardi looga dhigay tusaale ahaan shuruudda salaadda waxaa ka mid a dahaarada shardigaa dahaarada haddii la waayo maxaa ka dhalanaya in salaaddiina la waayo idan marka shardi waxaa la yidhaha maa yalzamu min cadamihi alcadam maa yalzamu min cadamihi alcadam waa wixii isaga haddii la waayo weyn ay ka dhalanayso haddii dahaaradii la waayo shuruuddu salaad ka mid a waxaa meeshaa ka dhalanaya in salaaduna aysan jirin oo salaaddiina iyadana la weynayo walaa yalzamu min wujuudihi wujuud shardiga hadduu isagu joogo oo uu kaamil yahay kama laasimayso shaygii loo shardiyey inuu isaguna joogana kama laasimayso leanno maalan haddii shuruudu salaadoo dhan qofka laga helo salaaddii inay joogto laasima aha waxaa dhici karta arkaantii inay wax ka dhiman yihiin shuruuddii oo dhan hadday kuu dhammaystiran yihiin laakiin haddana arkaanu salaad ay kaa maqanta rugni ka mida rugni arkaanu salaad ka mida uu kaa maqan yahay salaaddii ma ansaxayso wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala ashuruudu lisixati salaati arbaca ashuruudu shuruudda shuruuddaasoo lisixati salaati salaada ansixiddeeda u sugnaatay arbacatun afar wey wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala salaaddu markay ansixayso waxaa loo shardin shuruud afar ah alawalu shardiga ugu horeeya addahaaratu dahaaro wey can ilxadathayni labadii xadath ba laga daahir noqdo labada xadathba qofku waa inuu daahir ka yahay oo labada xadath maxaa loola jeedaa alakbari waalasqar xadadka weyn iyo xadadka yar labadaba qofku waa inuu nadiif ka yahay daahir uu ka yahay xadadka weyn waxaa la yidhaha maa awjaba algusla waa wixii qubeys waajib ka dhiga xadadka yarkaana waxaa la yidhaha maa awjaba alwudu waa wixii wasaqaad waajib ka dhiga labadaa xadadba qofku waa inuu daahir ka yahay marka uu doonayo salaaddiisii inay ansaxdo oo salaaddiisii ay toosto addahaaratu dahaaro weeye can ilxadathayni labada xadadba qofku uu daahir ka yahay wa can inajaasati najaasadiina qofku waa inuu daahir ka yahay allatii najaasadaasoo laa yucfaa canhaa nijaasada aan la cafinayn nijaasadu hadday tahay nijaaso sharcigu uusan cafin waa in layska ilaaliyo oo qofka tukanayo salaaddiisii uu ka ilaaliyo haddii nijaasaduba ay tahay nijaaso aan la cafinaynin waa inuu salaaddiisa ka ilaashado ilaa hore waxaan u soo qaadanay najaasaad sharcigu cafiyey waxaa ka mid ah kanajaasati allatii laa yudrikuhaa albasar najaasadii indhuhu aysan qaban karin ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah alqaliil min alqayxi wadam dhiiggii ama malaxdii yaraa oo qofka maaragtaahi ka yimid ama kayrkii ka yimid waa la cafinayo najaasaadkaas la cafinayey ma ahane nijaas kaloo sharcigu uusan cafinaynin waa inuu qofku iska ilaaliyo fil jasadi jirka dhexdiisa waa inuu isaga ilaaliyo jirkiisa waa inuu nijaas ka ilaaliyo markuu tukanayo xataa daakhila anfihi xataa daakhili anfihi xataa sanka gudihiisa waa inuu nijaasada ka ilaaliyo aw famhi xataa afkiisa waa inuu ka ilaaliyo aw caynihi oo afkii haddii maalan isagoo dhiig afkii uu ka socdo hadduu yidhaaho waan tukanaa salaaddii ma ansaxayso ama sankii isagoo dhiig ka socdo hadduu yidhaaho waan tukanaa salaaddii ma ansaxayso walidaalika sharaxa wuxuu ku leeyahay falow akala mutanajisan qofku hadduu cuno wax nijaasa shay nijaasoobay ayuu cunay walam yaksil famahu afkiisiina ma iska dhaqin fa sallaa sidaasuu ku tukaday lam tasixa salaatuhu salaaddiisu ma ansaxayso waa likhiladi amri najaasa maxaa yeele arrinka najaasadu aada u sharcigu u adkeeyay arrinka najaasadu wuu adag yahay haddii marka shay mutanajis ahoo nijaasoobay qofku uu afka gashado u cuno waa inuu afka iska mayro markuu tukanayo markuu tukanayo afka inuu iska mayro shardi fi ljasadi jirka waa inuu nijaasadii daahir uga noqdo almalbuus walmalbuusaa loola jeeda walmalbuus shayga la labisanayana waa inuu nijaasada ka ilaaliyo wixii la labisanayo nijaasada waa inuu ka ilaaliyo oo labiska waxaa loola jeedaa dharkii aada sidatay ku tukanaysay dharkii aad ku tukanaysay waa inuu dhar daahira yahay nijaasada aad ka ilaaliso walmakaan booska lagu tukanayo makaankii uu ku tukanayey makaan daahira inuu yahay waa shard waxaa kaloo la mid ah wa kulli maxmuulin lahu wixii uu sido waa inuu nijaasada ka ilaaliyo xambaarsan yahay ashyaada aada xambaarsan tahay cadaygaagii oo kaleo jeebka kugu jiray cadayga jeebkugu jira hadduu nijaasaysan yahay salaaddii ma ansaxayso mobilkaagii oo kale oo jeebka kugu jiray mobilkii hadduu nijaasaysan yahay oo jeebkii aad iska geliso salaad ku tukatid waxaa tahay xaamilu nijaas qof nijaas xambaarsan salaaddiisu ma ansaxayso wax walboo maxmuula saacaddii waa la mid saacaddii hadday nijaas tahay oo ay kuu xihan tahay oo sida aad ku tukanayso salaaddii ma ansaxayso oo kiyaalihii aada xidhanaysa ayaa ka mida oo kiyaalihii hadday nijaasisan yihiin salaaddii kuma tukan karti yacni meesha aad ku tukanayso iyo jirkaaga iyo dharka aad xidhanayso iyo ashyaada aada xambaarsan tahay marka aad tukanayso oo aada sidid waxyaalahaas oo dhan waa inaad nijaasada ka ilaaliso wathaani midka labaad wathaani shardiga labaad satru lcawrati cawrada asturkeeda wey qofka cawrada waa inuu asturo min aclى اlbadani jirka korkiisa jirka meesha ugu sarrayso kor waa inuu cawrada ka asturo wa jawaanibihi jawaanibi albadan jirka dhinacyadiisana waa inuu cawrada ka asturo lilqaadiri qofkii awooday waa inuu cawrada asturo calayhi cala asatri cawrada asturkeeda qofkii awood u leh waa inuu cawrada asturo shardigu waxaa shuruudda salaada ka mida qofku inuu cawradiisa asturo maxaa loola jeedaa min aclى اlbadan wa jawaanibihi maxaa loola jeeda min aclى اlbadan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye jirka meesha sare waa in cawrada laga asturo tusaale ahaan waxaad xidhan tahay qamiis qamiisaad xidhan tahay qamiiskii macawisi kaagama hooseyso macawisi kaagama hooseyso surwaalna kaagama hooseeyo meeshan korena wuu ka furan yahay oo meeshaa kore waxa weeye markaa sidaa u rukuucdo cawradaadii waa loo jeedaa koraa looga jeedaa cawradaada ma ansaxayso salaadaas aclalbadan waa in lagu asturo sidaasaa loola jeeda qofkii qamiisuu wataa surwaal uma xirna macawis ugama hooseeyo meeshii korena qamiiskii kama xiro waa ka furan yahay meeshii korena qamiiskii waa ka furan yahay waa rukuucaya xaalatu rukuuci markuu rukuuco cawradiisii halkan furan ayaa cawradiisii looga jeeda ma ansaxayso salaadaas acla lbadan waa sidaas wa jawaanibihi maxaa loola jeedaa jawaanib ilbadan jirka dhinacyadiisa kalena inuu cawradiisa ka asturo korna waa in laga asturo dhinacanna waa inaan laga arkin dhinacyadaada cawradii laakiin kitaabku kuma derin wa asfalihi hoos waa in cawradii laga asturo laguma derin leanna waxaa weeye qofku maalan hadduu qamiis intuu qaato qamiiskii kor uu ka xiro kor uu ka xidho ama qamiiskii macawis uu ku qaato oo macawiskii uu ilaa xudunta ay u joogto curadii asuran tahay inuu kastuumo kusii darsado shardi ma ah oo lacalla haddii hoostiisa qof uu seexdo oo hoos uu cawradii ka arki karo waxba taasi shardi ma ah cawrada waxaa waajib sharcigu uga dhigay acla albadan iyo dhinacyada bis in laga asturo ee shardi lagaaga dhigi maayo kastuumo inaad qaatid ama surweel aad qaatid markaa salaaddii aada xihanayso haddii cawradii kor aad ka asturtay dhinacyadana aad ka asturtay salaadaadii waa saxiix walow sallaa fi dulma walow sallaa qofkuu haba tukado hadduu doono fi dulmati mugdiga haba ku tukadee waa inuu cawrada asturo mugdigii labis kuu noqon maayo ama mugdigii cawradaada ma asturi karo xataa haddaad guri mugdiga ku tukanaysid waa la rabaa inaad dhar qaadato maahane ma dhehaysid mugdiganaa dhar ii noqonayo oo waa isqaawinoo mugdiganaan ku dukan ma ansaxayso walow sallaa haba tukado fi dulmati mugdiga dhexdiisa haba ku tukado munfaridan xaal uu gooni yahay oo caninaasi dadkii uu gooni ka yahay mugdiba ha ku dukadee waa laga rabaa inuu asturo asturkii waa laazim mar walbaba haddaad tidhaaho mugdigaan ku dhex dukanoo waxay arkayaa ma jiraan waxay arkayaa ma jiraan oo cawradeediina bannaankii taallaa iyadoo cawradeedii bannaanka taallaan tukan aad tidhaahid oo mugdigaan ku dhex jiraa ma ansaxayso salaaddaas waa in waxaad isku asturayso ay noqdaan wax jirkaaga asturayo dhar ah waa inay noqdaan waxaad isku asturaytid oo cawradaada asturaya walow sallaa haba tukado fi dulmati mugdiga dhexdiisa haba ku tukado munfaridan xaal uu yahay isagoo keligii ahoo caninaas dadka dhan keligii ka ah cawrada marka wuxuu rabaa sheekhu maadaama la yidhi shuruudda salaadda waxaa ka mid ah cawrada in la asturo cawrada xuduuddeedu sheekhu noo sheegi cawro maxaa la yidhaha ragga iyo dumarka inta sharcigu waajib uga dhigay inay asturaan xaggee way markay tukanayaan wa cawratu dakari ninka ragga ah cawradiisiiy walamati addoonta gabadha addoonta xilligii hore addoommaa jiri jiray la addoonsanayo rag iyo dumarba oo dagaalka gaalada lagu soo qabtay markaasa waxaa la dhihi jiray waa addoon laakiin xilligan hadda addooni ma jiro xilligii hore addoommadu jiri jireen wa cawratu dakari ninka ragga ah cawradiisiiyo waalamati addoonta gabadha addoonta ah cawradeeda fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaadeen maa iladii kii weeye bayna asurati waarukba wuxuu ka tegey bayna surati bayna surati ayaa meesha ka maqan maa iladii kii weeye bayna asurati waarukba jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa haweeneyda addoonta ah oo xilligii hore yani addoonnimadu jiri jirtay iyo ninkii ragga ahaa markii salaadda ay ku jiraan salaadda markay ku jiraan waxaa cawro u ah jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa ninkii ragga ah markuu salaadda tukanayo jilibka iyo xudunta ah inta u dhexaysa ayaa cawro ah intaa waa inuu asturo waa waajib haddii qaarkiisii hore ay bannaan yihiin ninkii raggaah qaarkiisii hore ay bannaan yihiin laakiin jilibkii xuduntii inta u dhexayda ay u asturan tahay salaaddiisii saxiix saxiix maa iladii kii woy bayna surati warukbati jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa woy iyaga nafsadooda cawro miya jilibka naftiisa cawro miya yacni fii xaqi rijaal markii ragga xaggooda la yidhaha jilibka naftiisa iyo xudunta nafteedu cawro miya jilibka naftiisa cawro ma aha xudunta nafteeduna cawro ma aha laakiin xilliga salaada in la asturaayo waa waajib min baabi maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wixii waajibku uusan ku taam noqonayn in la sameeyo mooye isaguna waajibu isu bedeli waajibuna sidaas awgeed sheekhu wuxuu ku leeyahay laakiin yajibu waxa waajibay laakiin yajibu waxa waajibay calayhimaa calى الdakari wاlأma ninkii iyo gabadhii addoonta ahaa waxaa ku waajibay yacni laakiin tani waxay istidraag u tahay hadal meesha ka maqan oo ah wahumaa laysataa min alcawra wahumaa jilibka iyo xuduntu laysataa min alcawra cawradu ayagu ka mid ma aha laakiin yajibu calayhima laakiin addoontii iyo ninkii labadoodaba waxaa waajib ku ah satru surati xudunta asturkeedii iyo wa rukbati jilibka asturkiisii aydan sidii hore inkastaysan cawro ahayn haddana laakiin jilibkii iyo xuduntii inay asturaan waa waajib min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wixii waajib uusan ku dhammaystirmayno ilaa isaga mooye isaguna waajibuu noqon wa cawratu اlxurati gabadhii xorka ahayd cawradeedii alkaamilati xuradaas oo alkaamilati ee dhammaystiran jamiicu badaniha jirkeeda dhammaanu ila alwajha waalkafayn wejiga iyo labada calacalood maahay haweeneyda xorada ah oo xornimadeedu kaamil tahay alkaamila maxaa baxay waxaa baxay almubacada haweeney qeybna xor ka ah qeybna addoonka ah waa xilligii hore jiri jireen addoommada xilligii addoommadu jiri jireen waxaa jiray qof la yidhaha cabdun mubacad nin ragahoo addoona qeybna laga xoreeyey qeybna aan xor ka ahayn haweeney qeybna laga xoreeyey qeybna aan xor ka ahayn marka waxaa loola jeedaa alxura alkaamila haweeneyda xurada dhammaystiran ah cawradeedu waa jamiicu badanihaa jirkeedoo dhan waa cawro ila alwajha waalkafayn wejiga iyo labada calacalood maha ama haweeneyda jirkeedoo dhan waa cawro dhammaan ilaa wejiga iyo labada calacalood maha wejiga iyo labada calacalood waxaan ahayn hadday bannaanka soo dhigto salaaddii iyadoo ku jirta salaadeedii badalad salaadeedii ma ansaxayso waa baatil haddii lugteeda cagteeda qayb ka mid ah ay bannaanka timaado lugaheeda cagaheeda gabadhii qayb ka mid ah hadday bannaanka yimaadaan salaadeedii ma ansaxayso bal xataa cijida hal ciji oo ka mid a cijiyaha lugaheeda lugaha cijiyaha ciji ka mida bannaanka hadday taallo iyadoo tukanaysa salaaddii ma ansaxayso idan marka haweenkana waa in ay ilaaliyaan xuduudda cawrada sharcigu uga dhigo inay ilaaliyaan waman cajaza waman shaksigii shaksigaas oo cajaza ka caajisay can satri cawratihi cawradiisa cawradaa asturkeeda qofkii ka caajisa fi salaati salaadda dhexdeediina uga caajisa inuu cawradii asturo oo wuxuu ku asturaba waayey sallaa caariya wa sallaa uu dhigay sharaxa sallaa weybis waawdaas ma jirto sallaa wuu tukadaa wey caariyan xaalu yahay isagoo qaawan ayuu iska tukanaa hadduu dhar waaye wax uu ku tukadu waaye daruura ku dhacday iyo dhibaato isagoo qaawanuu tukan walaa icaadata soo celinna calayhi shaksigaa dushiisa ma ahan shaksigaa qaawanaashaha salaaddii ku tukadana hadhow salaaddii soo celi oo soo qadee lama dhahayo waajibkuma ah leanna waxaa weeye waa cudrun naadiru waa cudur dhicitaankiisu uu naadir yahay sallaa wuu tukadaa waman cajaza qofkii caajisa can satri cawratihi cawradiisa asturkeeda qofkii ka caajisa fi salaa salaadda dhexdeedii inuu maaragtaa ku asturo qofkii ka caajisa bian lam yajid saatiran wax asturuu waayey ow amase xubisa fii makaani najis ama meel nijaasaha lagu xabisay walaysa macahu ilaa thawbun laa yakfiihi lilcawrati waalmakaan hal maruna haystaa maradii ma nijaasadu iska dhiga iska xijiyaa ilaa meesha lagu xabisayaa nijaasa hadduu ku dukan lahaa ma maradii halkii maruu haystay miyuu firaash ka dhigtaa oo iska xijiyaa nijaasada mise waa is asturaa halkaa mara bisu haystaa sallaa waa tukanaa caariya hadduusan wax maraaho isku asturo uusan haysan isagoo qaawan ayuu tukanaa walaa icaadata soo celinna calayhi dushiisa ma ahan salaaddaana dib uma soo celinayo leanna waxaa weeye faataquu llaaha ma stadactum ilaahay wuxuu yidhi intaad awooddaan ilaahay ka cabsada qofkanina awooddiisu waa intaas dhar ma heli karo ma haysto ama wuu haystaahi waa nijaas waa nijaas wathaalithu shardiga saddexaad oo shuruudda salaadda ka mid a dukhuulu lwakti waktiga gelitaankiisii wey salaadan waktigeedii la gaarin haddii la tukado ma ansaxayso saacaddan oo kale haddaad t tiraaho maqribaan tukana maqrib ayaan tukanaha tiri ma ansaxayso walow bikhalabati danni malada haalib noqoshadiisaba waktigu haba ku galo walow kaana dukhuulu lwakti waktiga geliddiisuba ha ahaado bikhalabati danni malada haalib noqoshadeeda haba ku noqdo waktiga gelitaankiisu yacni ulajeeddada maxaa loola jeedaa walow bikhalabati dan walow bikhalabati danni waxaa weeye wakhtigii salaaddii inuu galay yaqiin ma hayo oo boqolkiiba boqol ma gaadhsiisna boqolkiiba boqol ma hubo in wakhtigii galay laakiin waa sida isagu ay ula badan tahay siday ula badan tahay wakhtigi inuu galay maxaa kalifay shakigaas shakigaas waxaa kalifay daruuraa jirta waa xilliyada daruuruhu ay jiraan oo kale daruuraa jirta oo qoraxdii waa roob roob roob roob weeyo qoraxdii cabirka laga qaadan lahaa iyo hoosaskii hooskii cabirka laga qaadan lahaa lama hayo marka ijtihaaduu samaynaya qofku marka waa dadaali ijtihaaduu samaynaya waa dadaali waktigii boqolkiiba sagaashan ula badato alla yidhaha markaan wey duhurkii markaas maxaa la yidhaha khalabatu danniyaa la yidhaha kaas oo kale waa maladiisa ku badatay boqolkiiba sagaashan laakiin boqolkiiba boqol ma hayo boqolkiiba sagaashan wuxuu u maleeyey in waktigii la gaaray khalabadaas xataa waa lagu tukan karaa ila qofku waa ijtihaaday maadaama uusan xaqiiqo haynin walow bikhalabati danni walow walow kaana dukhuulu اlwaqti waktiga geliddiisu haba ahaado bikhalabati danni malada gaalib noqoshadeedaba ha noqdo fi salaati salaaddii dhexdeedana waa inuu waktigu galo salaadaasu almu'aqatati ee waktiga loo yeelay salaadaha haddii ay salaadu tahay salaad wakti leh sida salaadaha shanta ah oo kale shanta salaadood oo waajibka ah salaad walibaahi waxay leedahay wakti loogu talagalay waa tii darsigeennii shalay aanu ku soo qaadanay marka in waktigii la gaaro waa shalay wadaalika kalfardi salaaddii faradka ahayd oo kale faradkaasoo alasliyi ee asalka loo nisbeeyey maxaa loola jeedaa faradka wuxuu u qaybsamaa alfardi alfarciyi waalfardi alasliy waajib asala iyo waajib faraca labadaas waajibka u qaybsamaa marka faradkan laguu sheegayo waa faradkii asalka ahay alfardi alasliy faradka asalka maxaa loola jeedaa waa shanta salaadood shanta salaadood waajibkoodu waa waajib asli ah leannahu ilaahay waajib kugu dhig ilaahay ayaa waajib kaaga dhigay marka kaasoo kale waxaa la yidhaha farad asli waxaa jira farad la yidhaaho farci waajibka farciga muxuu yahay waajibka farciga waxaa weeye waa maalan salaad ilaahay uusan markii hore kugu waajibin laakiin adigu aada isku waajibisayoo aada ku nadartay nadar oo maalan waxaad tidhi waxaan ilaahay ugu nadray maanta inaan tukado salaatu duxa waajib kuguma ahayn salaatu duxa laakiin hadda waajibay kugu noqotay maadaama aad ku nadartay kaasoo kale waxaa la yidhaha alfardu alfarci waajib farciya wey leannahu asal ma aha waajib markii hore asal kuguma ahayn waajibkiisu laakiin adiga nadarkaagu waajib kugu noqday nadarkaagii waajib marka waxaa laga hadlayo oo laleeyahay salaadda waktigeedii waa in la gaaro kalfardi اlasliyi waxaa laga hadlaya waa faradkii asliga ahaa iyo wa tawaabicihi tawaabici alfardi اlasliy iyo faradka asliga ah waxyaalihii soo raacayay iyagana waa in wakhtigoodii la gaaro faradka asliga waxyaalaha soo raacaya maxaa loola jeedaa waa alrawaatib aلsunan الrawaatib sunnooyinka raatibka ah maalan sunnadii duhurka sunnadii duhurka ka horreysay iyo salaadihii sunnada ahaa oo duhurka ka dambeeyey labadoodaba waktigoodu wuxuu ku galaa in duhurkii wakhtigiisii la gaaro laakiin sunnadii raatibada ahayd oo duhurka ka horrayn jirtay haddaad tidhaaho ka warran duhurkii oon la gaarin ayaan raatibadii duhurka sii dukana sunnadii raatibkaa duhurka ma ansaxayso iyaduna idan marka tawaabici alfardi alasli isaguna waxaa shardiga wakhtigiisi in la gaaro sunnada oo tawaabic alfardi laleeyahy kalfardi alasliyi wa tawaabicihi iyo waxyaalihii soo raacaya waa rawaatibtii wa wujuudu sababi wa wujuudu sababi sabab helitaankiisii yaqiinan min yaqiinin si yaqiin ah sababta waa in loo helo filatii salaadiina waa in sababteeda la helo lahaa salaadaas sababun sabab uu u sugnaaday wadaalika salaati اlkusuufi salaadii madoobaadka oo kale oo dayixii uu madoobaaday ama waxaa madoobaaday qoraxdii qoraxda yaa madoobaatay ama dayx yaa madoobaatay salaadaasna maxaa la yidhaha waa salaad sabab iska leh sababa keentay sababtuna waa madoobaadka waa in sababkii la helo isagana salaadda noocaas waa in sababkeedii la helo laakiin haddaad tidhaha saacaddan oo kale aan qorax madoobaad iska dukana laba ragcoo qorax madoobaada ayaan maantao kale dukana haddaad tidhahayd ka warran ka ansaxaysa ma ansaxayso lannu salaaddu waa salaad sabab leh salaaddu hadday wakti leedahana waktigeedii waa in la gaaro hadday sabab leedahana waa in sababkeedii la helo macnuhu sidaas falaa tasixu salaatun salaad ma ansaxayso salaadaas oo mu'aqatatun ee wakti loo yeelay xataa yadkula waktuhaa ilaa salaaddaa waktigeedu uu ka galo salaaddu haddiiba sharcigu wakti u sameeyey ma ansaxayso ilaa waktigeedii uu ka yimaado walaa salaatun salaaduna ma ansaxayso salaadaas oo lahaa uu u sugnaaday sababun sabab uu u sugnaaday salaad sabab leh iyaduna ma ansaxayso in la tukado xataa yuujada sababuhaa ilaa salaadaas sababkeeda la helo yaqiinan min yaqiinin si yaqiina sababkii loo helo salaaddu hadday sabab leedahana iyadana ma ansaxayso in la tukado ilaa sababteedii la gaaro sababteedii si yaqiin ilaa loo gaaro waraabicu shardiga afraad istiqbaalu cayni اlkacba kacbada caynteeda bimacnaa waxaa loola jeedaa cayn اlkacba daati اlkacba kacbada daatadeeda iyada nafteeda waa in la qaabilo alcayn hunaa bimacna daadaa loola jeedaa daata iyada nafteeda waa in la qaabilo bimacnaa loolama jeedo alcayn اlbaasira isha loolama jeedo il loolama jeede bimacna daat istiqbaalu cayn اlkacbati ay daati اlkacba kacbada daatadeeda qaabilideeda kacbada daatadeeda waa in la qaabilo yaqiinan min yaqiin si yaqiina waa in kacbadii loo qaabilo fi اlqurbi fi xaalati اlqurbi xaaladda dhowaanshaha waa in yaqiin kacbadii loo qaabilo kacbada qofku markuu tukanayo inuu kacbada u jeesto waa shardi min shuruudi salaat haddii aan kacbadaa qofku uusan u jeesanin salaaddiisii ma ansaxayso kacbada hadduusan u jeesanin marka kacbada istiqbaalkeedu laba u qaybsamay mar waxa weeye kacbada caynteedii inaad qaabisho oo yaqiin aada hubsatid meesha wejigaagu ku beegan yahay inay kacbadii tahay inaad hubtid waa waajib haddii kacbadii aada u dhowdahay oo kacbadii u dhowda maxaa loola jeedaa yacni kacbadii aad u jeedaaba bimucaayana aw masin waa taaban kartaa ama ishaadaa ujeedda waad qaban kartaa sida gidaarkaas masjidka aada ugu jeedid hadda oo kale sida gidaarkaasi kacbadii kuugu muuqato de markaasoo kale waa inaad yaqiiniso meesha aada qaabilayso inay tahay kacbada nafteedii waa inaad yaqiin ku qaabisho wadannan min dannin xagga malada waa in kacbadii lagu qaabilo fi lbucdi fi xaalati اlbucdi xaaladda fogaashaha haddii qofku kacbadii uu ka fog yahay waa sida innagoo kale hadda jihadan innagoo aan ku sugannahay oo kale kacbo intaasoo masaafaad ayaa inoo jirtaa intaasoo masaafaada ayaa inoo jirtaa markaasoo kale waxaad u yacni danniyaad ku qaabili mala ahaan leanna xaqiiqo ma haysid xaqiiqo ma hayside waxaad ku qaabili mala ahaan kacbada caynteedii meel aada isleedahay alla ilahay meeshanay ku beegantaha halkaasaad qaabili marka ilaa fii naafilati safari safarka sunnadiisii maahan laba mas'alo wuxuu kuu sheegi sheekhu kacbada laga jeesan karo oo meel aan kacbada ahayn loo tukan karuu kuu sheegi waa laba mas'alo masalada ugu horreysa maxay tahay ilaa fii naafilati safari safarka sunnadiisii maahan haddii qofku asagoo musaafirah ayuu rabaa inuu sunnaysto salaatudux oo kale salaatuleylkii oo kale watarkii oo kale ayuu rabaa inuu iska tukado safaruuna ku jiraa isagoo daabaddiisii saaran oo gaadiidkii saaran oo gaarigiisii saaran meeshuu gaarigu u jeedo ayuu sunnadii isaga tukan karaa walow ha noqdo gaaridu meeshuu u jeedo dhinaca bari barigaasuu isaga tukana meesha gaarigu ujeeda isaga tukana faras oo kale haddii aad saaran tahay farasku hadduu dhinaca qoraxdhaca u socdo waxaad tukanayso waa sunno waana safar dhinaca qoraxdhacu u socdaa qoraxdhacdaasaa qiblo kuu noqonaysa maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu daabaddiisa uu ku sunnaysanayo oo watarka iyo daabaddiisa uu ku tukanayo wuxuu u jeesan jiray uu u tukan jiray xaydu maa tawajahat bihi daabba meeshii daabaddu u socoto uu u jeesan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam waa markuu sunnada tukanayo bishardi waa inay tahay sunno oo xaalatu safar ah waajibkii maya waajibku kuma jiro waajib haddaad tukanayso adigoo musaafir ah waa inaad gaadiidka ka soo degtid dhulka timaadid qibladana qaabishid haddii waaj salaaddu ay tahay waajib xaaladda labaad oo laga tegi karo qiblada wa salaati shiddati اlkhawfi cabsida darnaanshadeeda salaadeedii mahan waa xilli cabsi daran ay jirto xilli cabsi daran ay jirto oo salaaddii la tukanayo markaasna isagana qibladii waa laga jeesan karaa waa bikhtilaafi biikhtilaafi اlkufaari bina oo cabsi badanaa jirto oo gaaladii iyo muslimiintii dagaal ka dhexeeya dagaalkiiyaa la isdhex galay dagaalkiiyaa la isdhex galoo gacantaa la yskula tegay gaaladii iyo muslimiintii marka fursad aad tidhaaho qibladii aan ku qaabilo dagaalka duruufihiisaan kuu saamaxayn duruufaha aad ku jirto oo cabsida iyo dagaalka ah ayaan kuu saamaxaynin inaad tiraahid qibladiyaan u jeesana marka adigoo seefta ridaya oo hubka ridaya oo gaalkii eryanaya oo gaalkii sii eryanaya meeshaad gaalku u eryanayso ayaad salaadda u tukanay dhaqdhaqaaqa aad samaynaysana waa macfiyo sharcigu waa cafiyo daruuraa jirta dhaqdhaqaaqa aad samaynaysana adigoo ordayaad salaaddii tukan meel aan qiblo ahayna usii jeeda weliba meel aan qiblo ahayn maadaama xaalatu daruura ay tahay baabu arkaani salaati haadaa midkani baabu arkaani salaati salaadda arkaanteedii ayuu u baab yahay shuruuddii markuu sheekhu soo dhammaystiray halkan wuxuu rabaa inuu uga hadlo arkaanu salaa salaadda arkaanteedii arkaanuhaa arkaanu salaati salaadda arkaanteedii halaaثata cashara saddex iyo toban wey kutubta qaarna waxay ka dhigaan toban iyo toddobo ayay ka dhigaan oo toban iyo toddobada iyagu waxay ka keenayaan dumaaninaadka afarta meelood oo salaadda lagu xasilo xasilidii waxay ka dhigeen rugni madax bannaan kitaabkanina wuxuu sameeyey xasilidii booskii lagu xasilayay iyo rugnigiiba hal xabuu ka xisaab meeshii lagu xasilayay iyo xasilidii nafteediiba hal rugnigu isagu ka tiriy arkaanuhaa arkaanu salaad salaadda arkaanteedii halaaثata cashara saddex iyo toban alawalu rugniga ugu horeeya anniyatu waa niyo maqruunatan xaalay tahay niyadu mid lala xidhiiriyey bijuزin qayb lala xidhiiriyey qaybtaasoo min takbiirati اlixraam takbiirat lixraam ka mida takbiirta xirashada ka mida rugniga ugu horeeya horta kow salaadda qofku waa inuu niyeysto waa tii kutubteenna kale aan kusoo mari jirnay oo salaaddu hadday waajib tahay waxaad niyeysanaya saddex shay horta inaad tukanaysid inaad tukanaysid kow qalbigaad ku qaban haddana waxaad tukanaysid inay yihiin waajib haddana nooca aad tukanaysid salaada magaceediina waad niyeysa hadday duhur tahay duhuraad niyeysa hadday maqrib tahay maqribaad niyeysa wahaakada saddexdaas shay ayaa la niyeysanaa hadday salaadu tahay salaada waajib ah niyadaas markaa haddii qofku uu ka tago oo allaahu akbar uu iska yidhaaho biduuni niya wax niya isagoon la iman allaahu akbar uu iska yidhi salaaddii afcaashii uu iska wadwadaa salaaddiisi ma ansaxayso maxaa yeele niyada sababta loo jiidayaba waxaa weeye tamyiizu alcaada can alcibaada caadada iyo cibaadada in la kala saaro wuxuu inay cibaado yihiin waxaa lagu fahmi karaa niyada taqarub ila allah oo qofku ugu niyeysto maqruunatan xaalay tahay niyadu mid lala xidhiiriyey bijusin qayb lala xidhiiriyey qaybtaasoo min takbiirati alixraam takbiiratu lixraamka waxaa weliba shardi ah takbiiratu lixraamka allaahu akbar hamzada allaahu akbar allaahu hamsadeeda iyo akbar ra'da ugu dambayso xuruuftaas meel uun xaraf ka mid a in niyada aada la xidhiiriso ayaa waajib laakiin inta allaahu akbar xuruufteedao dhan in niyada aada la wada xidhiiriso shardi maaha juz qayb ka mid a ayaa waajibkii kaaga dhici wathaani kan labaad rugniga labaad alqiyaamu istaag fi lfardi waajibka loo istaago lilqaadiri qofkii awoodana uu istaago calayhi cala alqiyaami istaagga awooday rugniga labaad waxaa weye salaadda waajiba hadday tahay waa in loo istaago qofkii awoodi kara hadduusan qofku awoodi karin oo curyaan uu iska yahay ama uu xanuunsan yahay fadhiguu isaga tukan waman cajaza qofkii ka caajisay can alqiyaami istaagga qofkii ka caajisay sallaa wuu tukadaa jaalisan xaaluu fadhiyo qofkii istaagga ka caajisay fadhiguu isaga tukana waa xadiiskii cimraan bnu xusein habkii nabigu u tuka uu yihi salى اllahu عalayه wasalam saxaabigii cimraan bnu xusein wuu xanuunsanaa bawaasiiraa ku dhacday saxaabiga xanuunka bawaasiirta ayaa ku dhacay cimraan bnu xusein talaaثiin sana soddon sano ayuu sariirta saarnaa saxaabigaas marka nebiga salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yihi fain lam tastadic fain lam tastadic fasalli muldajica haddaadan awoodin istaaggii ku duko adigoo jiifa jiif jiif adigoo ah dhinac dhinac adigoo u yaalla tukuu ku yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam cimraan bin xusein fain cajaza hadduu ka caajisay can اljuluusi fadhigii fadhigii hadduu ka caajisay ildajaca wuu jiiftaa calىa janbihi dhinaciisa u jiiftaa fadhigii haddana kuma tukan karo fadhigii hadduusan ku tukan karin wuxuu u jiifanaa dhinaca midigta ah dhinaca midigta ah ayuu u jiifanaa wastaqbala alqiblata qibladana wuxuu ku qaabili biwejhihi wejigiisa iyo wamuqadami badanihi iyo jirhkiisa meesha la hormariyey jirhkiisa inta ugu horeysa iyo wejiga ayuu qiblada ku qaabili oo yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weye qofkii haddii fadhigii uu awoodi waayo dhinaca midigtaah u seexana isagoo dhinaca midigta hadduu u jiifo wejiga waxaa la rabaa dhinaca qiblada inuu u jeedo iyo jirkiisa inta hore ilaa xabadka ilaa wejiga kulli waa inay qibladii ay u jeedaan ayaa la rabaa wayukrahu waxaa la nacaa oo karaahiye ah an yadajica inuu qofku u jiifto cala aljanbi dhinaca dhinacaasoo alaysari bidixda ah min gayri cudrin cudurdaar la-aan iyadoo wax cudurdaara uusan jirin bidix bidix adigoo u jiifa inaad tukato karaahiyow midigtaasaa sharaf badan oo ajir badan oo wanaagsan haddii hadda midigtii uusan u jiifan karin waa daruuro markaa bidixda bidixda isagoo u jiifa ayuu iska tukan markaas fain cajaza hadduu ka caajisay can ililjaac jiifkii hadduu ka caajisay oo dhinacii midigta ahaa ma awoodo inuu jiifto bidixdii inuu jiiftana ma awoodo istalqaa wuu qoorqooraystaa calaa dahrihi dhabar dhabar dhabarkiisuu ku qoorqooraystaa dhabar dhabar uu isku dhigi markaas isagoo dhabar dhabar u jiifa ayuu salaaddaa markaa sidaas uu ku tukan qibladiina see la yeeli ilaa hadduu qofkii dhabar dhabar u seexdo cirkuuba fiirinayaaho wejigiisii wuxuu u jeedaa dhinaca cirku u jeedaa qibladii marka see u qaabili qofkaas wayajibu waxaa waajibayuu ku yihi sheekhu calayhi calى اlmustalqi qofka dhabar dhabarka u jiifa waxaa waajib ku ah an yarfaca ra'sahu madaxiisa inuu kor u qaado bishayin shay uu kor ugu qaado liyastaqbila alqiblata qiblada si uu biwejhi wejigiisa ugu qaabilo muxuu samaynaa qofku hadduu dhabar dhabar u jiifo uu dhabar dhabar u tukanaayo wejigiisa xooga waa inuu kor usoo qaado madaxiisa barkin iyo barkin oo kale loogu soo dheeraynaa oo gadaal laga soo gelinaa si wejigu markaas xaaladda uu tukanayo dhinaca qiblada uu wejigiisa ugu jeesto wa an yejlisa waa inuuna fadhiisto qofkaa jiif ku tukanaya lirukuuci liajli rukuuc rukuuca dartiisa waa inuu usoo fadhiisto waajib wey markuu rukuucayo iyo wasujuudi sujuuddana waa inuu usoo fadhiisto xaalatu sujuud in amkanahu shaksiga daalika sha'nigaasi hadduu suurtagal u noqdo hadday suurtagelayso qofkii dhabar dhabar u tukanayay hadday suurtagal tahay xaalatu rukuuc waa inuu xoogaa fadhi isku dayo iyo xaalatu sujuud waa hadday suurtagelayso fain cajaza hadduu fadhigii ka caajisay dhabar dhabar u jifaa xaalatu rukuuc xaalatu sujuud ma soo fadhiisan karo ashaara bira'sihi madaxiisuu ka ishaara isagoo jiifa uu qof rukuucayo camal madaxuu hoos usoo raaricinaa udhis madaxuu saan leeyahay hoos usoo raaricin xaalatu rukuuc iyo xaalatu sujuud fain cajaza hadduu madaxiina ka caajisay xaalatu rukuuc madaxiina waa ka ishaari waayo oo madaxii maba nuxnuuxsan karaba madaxii ma nuuxin karo ashaara wuxuu ku ishaaraa biajfaanihi ay biajfaani caynihi biajfaani biajfaanihi biajfaani caynayhi labadiisa indhood galalkooda indhaha galalkooda uu xaalatu rukuuc ka ishaara indhaha galalkooda uu xaalatu rukuuc ka ishaariyo markii rukuucii la gaaro xoogaa gasha isha gasheeda ayuu wuxuu hoos usoo raaricino sidii qof indhaha isku dhejin rabo oo kale qof indhaha isku qaban raboo kale uu iska dhigaa saas usoo raaricin xaalatu sujuudna nabuu isku siisiinoo waa in gashii uu aada isugu sii dhejiyey indhihii isugu soo dhejiyo xaalatu sujuuda ilaa hooseyn jiray mar walbaba saasuu ku ishaaray fain cajaza hadduu ka caajiso haddana intaas waa sii awoodi waayo galkii xataa waa nuuxin waayo bal cibaadadu maraaxisha ay marayso fiiri waa duruufo adag ayaa qofka laleeyahay ku duko waa sidaas wacbud rabbaka xataa yaأtiyaka اlyaqiin rabbigaa cibaadadaada cibaadadiisa wad ilaa geeridu kaaga timaado ilaa aad ka dhimato waa inaad cibaadada hayso laakiin dadkii mushkilada taagan waxaa weeye iyagoo iska xoog lahoo laga yaabo lugta in laga hayo ama caloosha laga hayo ama madaxa laga hayo ay salaadihii ka tegayaan jiro fudud absad shay ayaa cibaadadeeda loga tegay markaasaa waxaa laga yaabaa inuu sidaas ku dhinto su اlkhaatima walciyaadu billah khaatimo xumo inuu ku dhinto fain cajaza hadduu ka caajizo ajraa wuu dureeriyaa arkaana salaati salaada arkaanteedii calaa qalbi indhaha galalkoodiina wuu nuxnuuxin waayo arkaanu salaad marka wuxuu ka dureerinaa qalbigiisa qalbiga ha ka dukada w qalbigaasuu ka akrinaa oo arkaantii salaada uu ka wadi wa fii jamiici dalika almadkuur arrinkaa la soo sheegay dhammaantiis waa markuu jiif ku dukanayey markuu galalka indhaha nuuxnuuxinayey markuu qalbiga ku soo aruuray inuu ka dukado arrimahaasoo dhan laa yanqusu min ajrihi shaksigaa ajirkiisa shay-un waxba kama nusqaamayo markuu caafimaadka qabo xoogga lahaayoo istaagga ku dukan jiray iyo markuu qalbiga ku soo aruurtay xaaladdii inuu qalbiga bis ka dukado waa isku ajir ilaahay bifadlihi waraxmatihi w ma lagu dhahayo qofkan intuu caafimaadka qabo keli ah ajirku ha u socdo markuu xaaladaa duruufahaas adag gaarana ha laga goosto ajirka ma la dhahayo ama ha laga nusqaamiyo ma la dhahayo wayajuusu waxaa bannaan lilqaadiri qofkii awooday waxaa u bannaan an yusalliya nafla sunnada inuu tukado qaacidan xaaluu fadhiyo wamuldajican xaaluu jiifo oo dhinac dhinac uu jiifo waxaan ka soo hadalnay waa salaadaha waajibka ah oo sidaa loo adkeeyey amaa sunnada qofku asagoo xataa xoog leh oo awood leh ayuu fadhi ku dukan karaa dhinac dhinacaasa uu jiifana ku dukan karaa waa sunnadii xataa isagoo qofku awood leh laakiin hawaabu lqaacidi qofka fadhiga ku dukanaya sunnada ajirkiisii nisfu hawaabi alqaa'im qofka istaagga ku dukanaya ajirkiisii niskiisii wey laakiin way kala ajir badan yihiin ilaa qofkani asagoo awood u leh inuu istaago sunnadii istaag ku dukado ayuu fadhi ku tukaday qofkii istaagga ku dukanayay ajirkiisa niskiisuu heli marka nisuu heli wa hawaabu lmuldajici qofkii sunnada jiifjiif ku dukanayana nisfu hawaabi alqaacid qofkii fadhiga ku dukanayay ajirkiisii niskiisii wey kii isagana jiif jiif sunnada ku dukanayay waxaa ka ajir badan kii sunnada fadhiga ku dukanaya hal nis bisuu heli ajirkii midka jiifka ku tukanaya wa haaliثu rukniga saddexaad takbiiraة اlixraam rukniga saddexaad waa inuu qofku allahu akbar yidha allahu akbar waa inuu yidhaaho wayatacayanu fiiha takbiiraة اlixraam waxaa ku caynoobay allahu akbartaas waa laazim allahu akbar in la yidhaho waa laazim oo wax kale laguma bedeli karo wax kale laguma bedeli karo allahu cadiim iyo allahu qaadir iyo kuma bedeli karo qofku hadduu sidaa yidhaaho haddee salaadiisii markaas ma ansaxayso falaa tasixu ma ansaxayso takbiiraة اlixraam bigayri dalika almadkuur waxaa la soo sheegay wax aan ahayn waa allahu akbar taasi waxaan ahayn kuma ansaxayso lilqaadiri calayhi calىa lafdi takbiir lafdiga allahu akbar qofkii awooday wax kale hadduu ku bedelo ma ansaxayso wاlcaajizu canhu canhu can lafdi takbiir lafdiga allahu akbar qofkii ka caajizay yaأtii wuxuu la yimaadaa bimaa iyo ladikii qadara calayhi maagaa dushiisa uu awoodo walow bigayri اlcarabiyati carabi gayrkiisba ha kula yimaadeen wuxuu awoodo ha ku xirto salaaddii qofkan carabigii la karsiin waayey allahu akbar la karsiin waayey xataa luqadiisa soomaaligaah u isaga xiranoo ilaaha weynin badanu leeyahy salaada xiran bis saasuu ku tukanaa marka allahu akbarti waa la karsiin waaye si kasta haddii la yeelay waa la karsiin waayey ilaaha weynin badan uu isaga xiran saasuu ku tukana wa sunnatu sunnadu waxay tahay caqiba haadihi tan ciribteeda waxaa sunnaa taas waa takbiirati takbiirta ah waa takbiirat lixraam ula jeedaa takbiiratu lixraam markuu qofku dhammeeyo allahu akbar uu yidhaah waxaa sunna an yaqra'a inuu akriyo ducaa aliftitaax ducada furfurashada ducada furfurashada waxaa looga wariyey nebiga salى اllahu عalayhi wasalam owjuh fara badan dacooyin fara badanuu nabigu akhrisan jiray salى اllahu عalيyه wasalam mar marba mid ayuu akhrisan jiray wajahtu wejhi liladii fadara الsamaawaati wاlأrda waa akhrisan jiray nebigu salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu kaluu nabigu akhrisan jiray salى اllahu عalيyh wasalam subxaanaka اllahuma wabixamdik watabaaraka smuk watacaala jadduka walaa ilaaha gayruk taana waa akhrisan jiray nebigu salى اllahu عalيyh wasalam marka iftitaaxaadka dacooyinka ku soo arooray mid uun ka mid a inuu la yimaado waa sunno wasunnatu sunnadu waxay tahay caqiba haadihi tan ciribteeda taasoo atakbiiratu takbiirta ah an yaqra'a inuu aqriyo ducaa aliftitaax ducada furfurashada waa inuu akhristo uma markuu ducaa aliftitaax akhristo kabacdi yatacawadu ilaahay wuxuu ka magan galaa min ashaydaani shaydaanka alrajiim ee naxariista ilaahay laga fogeeyey shaydaankaasuu ilaahay ka magan geliy wuxuu leeyahay acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim أيوة الله سبحانه وتعالى